Maamulka Puntland iyo hay'adaha WFP iyo UNICEF ayaa magaalada Garowe ku qabtay shir ku aadan horumarinta adeegyada bulshada iyo hirgelinta qorshayaasha wadajirka ah ee horumarineed. Waxaa ka qayb galay shirkan Wasiirka Qorsheynta Caafimaadka, Waxbarashada iyo madaxda hay'adaha WFP iyo UNICEF. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Puntland, Injineer Cabdiqaadir Faarax ayaa ka warbixiyay muhiimada shirkan.
Shir muhiim ah oo aad u sarreeya kaasoo looga hadlayay mashruuca waxaa weeyaan Resiliency-ga ama loo yaqaano JRB oo runtii wafdi caalamiya oo ka socda ka kala socda hay'adaha WFP iyo UNICEF iyo wasaaradaha qorsheynta iyo caafimaadka, waxbarashada ay halkan ku kulmeen iyo madaxda hay'adahaas kaasoo looga arrinsanayay meesha uu marayo mashruuca JRB two fayskiisa labaad oo waxa weeya meel fiican maraya kana socda degmooyinka Gaalkacyo iyo Galdogob. Shirka waxaa lagu soo qaatay guulihii mashruuca uu lahaa iyo caqabadihii waxa weeye hortaagnaa sidoo kalena waxa weeyaan waxaa lagu soo qaatay siyaalihii looga faa'iideysan lahaa loona sii ballaarin lahaa projectigaas oo loo gaarsiin lahaa dhammaan deegaanada kale ee Puntland. Shirku wuxuu kusoo dhamaaday guul waxaana la isku raacay in waxa weeye la dardar geliyo mashruucaas oo runtii uu ah mashruucii ugu horreeyay noociisa oo kale ah waxa weeyaan Puntland ka socda oo intaasoo hay'adood iyo intaasoo wasaaradood ay mataqaanaa ka qayb ka yihiin ilaa sagaal wasaaradood oo caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxa weeye beeraha iyo wasaaradda qorsheynta oo runtii xiriirinta leh iyo hay'adaha kala duwan oo WFP iyo FAO iyo UNICEF iyo baartirar kala duwan iskugu jira buu ahaa runtii mashruuca iyo degmooyinka ay ka kala socdaan oo Galdogob madaxdeeda iyo iyo Gaalkacyo runtii waxyaalaha aadka uga shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa iskuulaadka beeraha biyaha iyo waxbarashada marka tiimku imaatinkooda waxa weeyaan maanta waxaa looga warbixiyey meesha uu mashruucu marayo sidoo kalena waxaa u qorshaysan inay filliga aadaan oo soo booqdaan si ay indhahooda ugu soo arkaan qorshayaashii iyo shaqooyinkii la qabtay dowladduna ay hoggaaminaysay aad buuna runtii waxa weeyaan mirdhal u ahaa shirku.
Shirkan ayaa ah mid muhiim u ah horumarinta adeegyada bulshada iyo hirgelinta qorshayaasha wadajirka horumarineed ee maamulka Puntland.